يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء إن الله عليم حكيم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan ku dhex jirnay fii suurati tawba darsigii mushrikiinta aan kaga hadlaynay mucaamaladoodii ayaanu ku guda jirnay aayaddan allah subxaanahu wa tacaala mu'miniinta ayuu la hadlayaa wuu ogeysiinayaa mushrikiintu inay yihiin najis inay yihiin nijaas oo khubaso ahoo xun inay yihiin sidaa darteed masjid alxaraam inaynan sanadkan oo sanadkii sagaalaad ah wakhtigaas aayaddu ay soo degtay ah wixii ka dambeeyo inaynan xaj iyo cumro midna u imaanin oo laga manciyo ayay maaragtay aayaddan ka warramaysaa allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniintii allah iyo rasuulkiisa rumeeyo innama almushrikuuna mushrikiinta allah subxaanahu wa tacaala cibaadadiisa la wadaajisay khalqigiisa najasun nijaas weeye yacani ayaga un baa nijaasa weeye nijaaso weeye falaa yaqrabuu yaynan u soo dhowaanin mushrikiinta najiska ihi almasjid alxaraama masjidkii xurmada lahaa oo baytullaahi alxaraam ah bacda caamihim sanadkoodan haadaa oo kan ah gadaashii yacni wixii ka dambeeyo yaynan u soo dhowaanin wain khiftum caylatan fasawfa yugnikum allahu min fadlihi in shaa wain khiftum haddii aad ka baqdaan ood ka cabsateen caylatan faqri haddaad ka baqdeen mar haddii mushrikiintii masjid masjidullahi alxaraam laga joojiyey xaj iyo cumroba laga joojiyey yacni haddii aada istidhaahdaan tijaaradii iyo ganacsigii iyo wixii baa joogsanayo oo faqri sidaa uga baqdaan fa sawfa mar dambe kol dambe ayuu yuqniikum allaahu allah idin deeqayaa min fadlihi fadligiisa iyo dheeraadsiintiisa ayuu idinka deeqayaa in shaaa hadduu doono allah subxaanahu wa tacaala ina allaha alle caliimun allihii cilmi la weeye xakiimun oo xikmo leh weeyaan haddana shay kasto cilmi buu u leeyahay wax kastana xikma u leeyahay xikmuu ku sameeyaa weeyaan allah aayaddan wuxuu noogu sheegay mushrikiinta inay najis yihiin innama almushrikuuna najasun marka yacni annajas marka la yidhaahdo najasna waa la yidhaah najis waa la yidhaha jiimka waa la hoos dhigaa najisun waxaa kaloo la yidhahda najusun waa la yidhaha jiimka waa la godaa labadaba waa la sameeyaa marka najiskan hadda ومصدر ووحى لهذا يستوي فيه المذكر والمؤنث والمث- والتثنية والجمع ومصدر أي أسمن يهين لبك يددك هلك قف لبذا قف سدح قف يعني يحيي كبدا جمعة لديه كرويا ومثلا يعني مرة لما جمعيا ليلة هذا لما تثنييه مركاد ننك هدليسه waxaad oranaysaa rajulun najisun ama najusun jiinka ood goddo waad odhani haweentana sidaasoo kale aad odhanaysaa imra'atun najisun ee najisatun ma dhehaysid taa ma raacinaysid yani saasaad dhihi laba qofood markaa ka hadlaysa rajulaani najisun ayaad dhihi ha laba haweena markaad ka hadlaysana yani imra'ataani najisun baad dhihi نساء نجس marka mudakarkiisa iyo muanaskiisa iyo mufradkiisa iyo tasmiyadiisa labadiisa iyo jamacaba waa ay siman yihiin baa la yidhaahdaa marka mushrikiintaas oo allah subxaanaه wa tacaala shirkiga u sameeyey aladiina cabaduu maca allahi gayrahu axadaan alla ahayn la caabuday allah wuxuu leeyahay waa najis wey yani waxaa loo jeedaa waa khubathaa dad xun oo khabiifiina weeyaan xagga caqiidadooday khubato ku yihiin maxaa yeelay shirki bay ku dhex jiraan xagga camalkooda bay khubato ku yihiin oo ku xun yihiin labadaba waa ay maaragtay khub- khubato weeyaan maxaa yeelay yacni nijaasada ka weyni badan inuu qofka allah ilaahyaal kale la caabudo oo aan waxna tari karin waxna anfici waxna dhibi karaynin yacni nijaasadaas ayaa ka weyni badan qofka shirkiga la yimid ictiqaad faasida la yimid najaaso ka weynin badani ma jirto weeyaan marka camalkoodana sidoo kaleeta bay maaragtay nija- najaaso u yahay maxaa yeeley camalkooda dhan wuxuu ku dhisan yahay muxaarabat ullahi wa rasuuluh muxaarabat ullahi wa rasuulihi allah iyo rasuulkiisoo lala dagaalamaba camalkoodu ku dhisan yahay wuxuu ku dhisan yahay wasadun can sabiili illaah alla jidkiisoo dadka laga jeediyo camalka mushrikiinta wuxuu ku dhisan yahay nasru lilbaatil baatilkoo loo gargaaro yacni wuxuu ku dhisan yahay raddun lilxaqi xaqa oo la radiyo ayuu ku dhisan yahay wuxuu ku dhisan yahay camalka kufaarta mushrikiintayhi yacni maaragtay camalun bilifsaadi fi lard dhulka inay fasaad ku sameeyaan waxaasoo dhan ayay acmaashoodu ku dhisan tahay marka ictiqaadkoodana waa najis camalkooduna waa najis wey sidaa darteed ba marka rabbi yidhi inama almushrikuuna mushrikiinta un najasun nijaas weeye waa dad xunxun oo khubato ah weeyaan falaa yaqrabuu yaynan u soo dhowaanin almasjid alxaraama masjid alxaraam yaynan u soo dhowaanin bacda caamihim haada sanadkoodan oo kan ah kadib yaynan masjid alxaraam imaanin saasuu rabbi subxaanahu wa tacaala leeyahay yacni yaysan xaj u imaanin cumrona u imaanayn labadaba ha laga reebo weeyaan sidii ay jaahiligii samayn jireen way xajin jireen wayna cumraysan jireen laakiin sanadkaa sagaalaad hijradii nebiga markii la gaaray waxaa allah uu ka joojiyey inay masaajidda ay yimaadaan masjid alxaraam mushrikiinta inay yimaadaan buu rabbi ka reebay waataan ku soo marnay suuradda bilowgeedii nab- sanadkii sagaalaad markuu nebiga inuu xajiyo damcay ayuu maaragtay waa tii uu abubakar intuu xusuustay inay mushrikiin ay maaragtay soo xajinayso uu nebigu ka baaqday salawaatu ullahi wasalaamu calayh markuu ka baaqdayna wuxuu diray abubakar sidiiq ayuu soo diray oo xajkii madax uga dhigay dadka xujaajta ahaa kadibna waatuu cali ka daba diray yacni maaragtay inuu aayaadkan suuratu baraa'a bilowgeeda ah uu ku dul akhriyo hadalladii marka cali uu la tegay bay aayaddani ka mid ahayd alaa laa yaxuja bacda alcaami mushrikun walaa yatuufu bilbeyti curyaan younan sanadkan wixii ka dambeeya qof mushriga soo xajinin waa la ogeysiiyey yacni nin axad qaawanna yuusan beytka ilaahay tawaafin waa mushrikiintii weeyaan arrintaas maalintaa ilaahay uu yidhi falaa yaqrabunna almas- falaa yaqrabu almasjid alxaraama bacda caamihim haada nebigana uu kelimaadkaas faray cali inuu yidhaahdo oo abubakar iyo ay faafiyeen laga bilaabo allah waa u taam yeelay dadka muslimiinta ah arrintaas ilaahay waa u taam yeelay maalintaa laga bilaabo mushrik masaajidka ilaahay ma yimaado yacni waa xugum sharci iyo qadari ah sida ibnu katiir raximah llah uu leeyahay faatama allahu dalika arrinkaas ilaahay waa dhammaystira buu yidhi waxakama bihi sharcan waqadara labadaba ilaahay wuu xukumay sharci ahaanna waa u xukumay oo waaba laga mamnuucay inay yimaadaan waa mamnuuc wey qadar ahaanna waa u xukumayo waa laga joojiyo mushrik ma soo xajinin ilahay muslimiinta u taam yeelay weeyaan muslimiinta culummada marka waxay ka hadlaan yani waxay ka warramaan aayaddan rabbi wuxuu leeyahy falaa yaqrabu almasjid alxaraama bacda caamihim haada arrintan oo laga reebayaahi ma masjidulxaraam keliya khaas ku tahay mise masaajidda muslimiinta oo dhan waa laga reebi mushrig oo dhan masaajidda muslimiinta o dhan waa laga joojinaya arrintaas ayay culummadu ka hadlaan dadka ahlu cilmiga ahna aaraabay kale leeyihiin oo way isku khilaafeen dadka ahlu cilmiga in mushrik masaajidda ilaahay ou galo ma masaajidoo dhan ba mise waa baytullahi alxaraam keliya wey calaa kulli xaalin yacni maaragtay culummadu maaragtay waxaa la yidhaahdaa reer madiinoo kaleeto culummadeedii waxaa laga soo guuriyaa inay ka manciyaan mushrik kasta kulligii masaajidda muslimiintaoo dhan in laga manciyo inaan marna loo ogolaanin saasay leeyihiin laakiin imaamu shaafici raximah ullah sida ibnu kaiir iyo kayruhuba ay soo guurinayaan ka soo guurinayaan wuxuu leeyay aayaddu waa caam horta mushrikiin oo dhanaa loo jeedaa mushrikiin oo dhan baytullahi alxaraam inay galaan lama ogola lama ogolo weeyaan markaasaa masjid alxaraam gooni loo khasisay marka masjid alxaraam waxaan ahayn waxaana masjid alxaraam ahayn lagama mancinaayo mushrikiinta weeyaan yacni ma ujeedaa ma laga mancinayo masaajidda kale gaalada way geli karaan ay leeyihiin saasuu imaamu shaafici raximah ullahu iyo a'imo badan oo culummada muslimiinta ka mid ahi ay ku tagaan aayaddan waa masjidulxaraam basaa loo diidan yahay inay kaay galaan amaa masaajidda kale inay galaan lagama mancinaayo sababta nabiy llaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam yacni maaragtay ninka la yidhaahdo ninka mushriga ahaa humaamat bnu uthaal ama humaamat bnu athaal ninkaas oo mushriga waa la keenay masjidkii nebiga lagu xiray calayhi salaatu wasalaam isagoo mushriga ayaa lagu xiray waa xadiid haabit oo sugan weeyaan waxaa ka mid ahay in nebiga wafdigii haqiif markay yimaadeen nimankii haqiifa wufuuddoodii ayagoo mushrikiinah inuu masjidka nebiga dejiyey oo maaragtay masjidka ay soo degeen ayadana waa haabit oo waa sugan tahay weeyaan marka mushrikiinta inay masjidka galaan masaajidda kale yacni dhib ma lahay leeyihi sida imaamu shaafici raximah allahu tacaala iyo aimo badan ay guuri ay maarata laga soo guuriyo amaa masjidulxaraam mushrik looma ogola marka arrintan khaas masjidulxaraam ayuu khaas ku yahay midda labaad waxay culammadu ka hadlaan oo isku khilaafaan aayaddan ilaahay wuxuu ku sheegay inama almushrikuuna najasu najasun ayaa la yidhi waa nijaas nijaasadaasi ma nijaaso oo badanka jirkooda nijaaso a miya mise xugum ahaan ayay nijaaso u yihiin waa macnawi wey labadaasay ka hadlaan mushrik oo dhan jirkiisa waa nijaas miya mise ma aha labadaa ra'yi bay maaragtay ay culummadu leeyihiin laba arrinta sida maaragtay ay qabaan yacni jumhuurta salafu haadihi alumma wa khalafuhum salafkoodii iyo khalafkoodii muslimiinta waxay qabaan intooda badan kaafirku inuusan nijaasadiisa oo rabbi inta ku sheegay nijaasatulbadan inaysan ahayn badankoodu inuusan jirkoodu inuusan nijaaso ahayn inuusan nijaaso ahaynna waxaa tusinayo allah wuxuu noo banneeyey yacni cunnadooda inaan cunno cunnada ayagu sameeyeen inaan cunno ahlu kitaabka khaasatan ayaana loo banneeyey dadka ahlu kitaabka ah dabiixadooda inaan cunno waxaa muslimiinta loo baneeyey haweenka kitaabiyaadka ihi ayagoo gaalaa ila ahlu kitaabku waa mushrikiin wey waa mushrikiin ilaahay aktar min aayo mushrikiin inayan ku sheegaan naagahooda inay muslimiintu guursan karaan oo ku istimtaaci karaan oo wadci iyo jimaac ay samayn karaan ayay maaragtay allah uu u ogolaaday oo loo ogolaya diinteenna noo ogoshahay marka maadaama mubaasharadoodii iyo dumarkii ay bannaan yihiin dabiixadoodiina loo banneeyey yacni cunadoodii la cuni karaahi waxay leeyihin nijaasadu laysat nijaasat albadan nijaasadii jirhka ahayd ma aha ee nijaasadan waa nijaasa macnawiya ayaa loo jeeda xugum ahaanay khubato u yihiin waa dad khubata o ictiqaadkoodu iyo camalkoodu ayaa khabiisa weeyaan laakiin adiga maaragtay daahiriyiinta ragga la yidhaahdo oo madhab daahiri a'immada maarata ahlu daahirka la yidhaahdo ayagu waxay leeyihin nijaasada waa nijaasat lbadan waay iyo bacdu shiica oo sida maalan zaydiyiinta oo kaleeta iyo way la qabaano waxay leeyihin nijaasadoodu waa nijaasa badanka jirkiisa ay nijaaso ka yihiin ayay odhanayaan calaa kulli xaalin qowlkaas waa qowl marjuuxa wey waa qowl laga raajaxsan yahay aan adilo badan cuskanayn adilada waxa waaye inaysan nijaasadoodu aysan ahayn xagga badankooda leanna muslimiintu way salaamaan gaalada gacanta isgeliyaan marka gacanta gelisa nijaaso aad taabatay oo dhaqaysa ma ah soo ma jeedin marka dadka ayay la mid yihiin waxa weeye kaafirku waa ka hayrihi xagga tahaarat lbadan waa kala mid weeyaan marka sidaas ayay maaragtay madhabkaasaana xoog badan oo raajaxa adilana haysto weeyaan sidaas yani maaragtay mas'aladaas allah subxaana watacaala nijaasadan wuxuu noogu sheegay inay tahay nijaasa oo xagga ictiqaadkooda iyo camalkooda loo jeedo wain khiftum caylatan fasawfa yugnikum allahu min fadlihi in shaaa wain khiftum haddaad ka cabsataan muslimiintiiye caylatan faqri haddaad ka baqdaan alcaylatu waa alfaqru walxaajatu baa la yidhahdaa faqriga iyo baahida ayaa la yidhaahdaa oo waxaa la yidhahdaa caala arajulu yaciilu ida iftaqar ninkii baa maaragtay faqiiray baad odhanaysaa caala rajulu baad dhihi marka ibnu isxaaqoo kale wuxuu leeyahay markuu aayaddan ka warramayo wain khiftum caylatan fasawfa yugniikum allahu min fadlihi in shaaa wuxuu leeyahay dadkii muslimiinta ahaa ayaa markii laga joojiyey mushrikiintii yacni yaynan soo xajinayn sanadkan wixii ka dambeeyo markii la yidhi ayay waxay yidhaahdeen yacni lataqtacanna canna as canna alaswaaqu suuqyadii baa go-ayo yacni walatahlikanna tijaara tijaaradeennina way baaba'aysaa waa halaagsam waa halaagsamaysaa walayadhabanna maa kunaa nusiibu fiiha min almaraafiq wixii aan heli jirnay oo dhanna waan weynaynaa oo way tegayaan hadallo sidaasoo kale ah ayay yidhaahdeen markaasaa rabbi aayaddan soo dejiyu leeyahay wain khiftum cayla haddii aad faqri ka baqaysaan fa sawfa mar dambe ayuu yugniikum allaahu allah idin deeqayaa min fadlihi fadligiisa oo idinka deeqaya fadligiisabuu rabbi idin siinay subxaanahu wa tacaala wuu idin deeqi marka xaqiiqatan ilaahay subxaanahu wa tacaala fadligiisuu ka deeqay markii gaaladii la joojiyey muslimiinta yacni wax baahiyoo ku dhacay iyo midna lama arko way noolaadeen bal ilaahay wuxuu fadligiisii siiyey futuuxaad fara badan iyo bilaad fara badan in loo furo amwaal fara badan ay ka helaan haniimooyin ay helaan jizye inay qaadaan marka risqiga sidiisaba waxaa la yidhaahdaa risq ilaahay ou bixiyaahi laysa maqsuuran calaa baabin waaxid hal irid oo keliya kuma xirna haddii iridu kaa xirmato irid kale buu ilaahay kuu furaya subxaana wa tacaala albaab kale kuu furmayo marka risq ilaahay ma ahan mid ku kooban hal irid oo keliyaho haddii kaa la waayo khalaas uu yahay taa ma aha marka ilaahay subxaanahu wa tacaala muslimiinta khayr fara badan ayuu siiyey maalintii arrintaa ay fuliyeen ilaa ay noqdaan dadka akhniyada ah kuwa ugu waaweyn ay noqdaan xoolo fara badan ay helaan wakhtiga cumar oo kaleeto waad ogtihiin diiwaanka uu sameeyey yacni xataa qof qof ayaa maaragtay yacni masaariif loogu qori jiray dadka muslimiinta ah meel kastay joogaan qoys qoys iyo qof qofa wax loo siin jiray halkaas ayay gaareen weeyaan marka wain khiftum cayla faqri haddaad ka cabsanaysaan ood kuwa ka baqaya aad tihiin fasawfa yugniikum allaahu allah mar dambe ayuu idin deeqi min fadlihi fadligiisa buu idinka deeqaya markaasaa layidhi in shaaa hadduu doono in shaa'adaan waa tacliiq waxaa lagu xirayaa mashiicada ilaahay waxay ku xihan tahay aliqnaa deeqidaan ilaahay fadligiisa uu ka deeqayahay mashiicada ilaahay bay ku xihan tahay macnaheedu waxaa weeye haninimada adduunka lagugu siiyaahi ka mid ma aha min lawaasimi aliimaan iimaanka waxyaalaha uu maaragtay keensado ka mid ma aha marka kuma tusinaayo qofka xoolo la siiyaa inuu ilaahay jecel yahay subxaana wa tacaala kuma tusinayso qofka ilaahay uu faqiir ka dhigana inuu rabbi subxaana wa tacaala necab yahay ma ku tusinayso arrintaa ka- laga qaadan maayo marka hadduu doono mashiicada ilaahay bay ku xihan tahay waa idin deeqayaa weeye hadduu doonona maaragtay idima deeqayo waa idin faqri buu idinka dhigaya marka arrinkaa wax iimaanka u khuduucaya ma lah ma aha adduun markay tahay fa ina allaha yucti dunyaa man yuxibu waman laa yuxibu allah adduunka wuu siiyaa qofka uu jecel yahay iyo qofka qofka uusan jeclayn labadaba wuu siiyaa laakiin walaa yucطi اliimaana wاddiina ila man yuxib iimaanka iyo diinka qof uu jecel yahay mooye cid kale ma siiyo marka wax waxa lagu miisaamay adduunka ma aha adduunyada ma aha maxaa yeele ilahi wuxuu leeyahay kula numiddu haaulaa'i wa haaulaa'i min caطaa'i rabbik wama kana caطaa'u rabbika maxduura yacni mid kastaa higaalka iyo muslimka ilaahay siismadiisa iyo fadligiisa waa la siinay adduunkii wey lanna caطiyada ilaahay siismadiisu shay dadka laga xarimo maaha kii xikmadiisa ay keento allah waa u siinaya subxaana wa tacaala wey kay xikmadiisa keentana faqiir buu ilaahay ka dhigi subxana wa tacaala waa taas weeyaan ina allaha alle caliimun allihii cilmi la wey yani maaragta wuxuu garanayaa man yaliiqu yani man yaliiqu bilghinaa waman laa yaliiqu qofka haninimada ku habboon iyo kaan ku habboonayn wuu yaqaanaa cilmi buu u leeyahay wy ama ina allaha alle caliimun allihii og weeye bimaa yuslixukum bimaa yasluxukum waxa idinka idiin hagaagsan ilaahay cilmi buu u leeyahay xakiimun haddana xikmo lahoo yadacu alashyaaa fii mawaadiciha boosaskeeda shay walbaba booskiisa dhigo wuxuu amraya iyo wuxuu reebayana xikmo u leh weeye allah subxaana wa tacaala qاtلوا الذين لا يؤmiنوuنa باللh ولا باليوم الآخر ولا يحرموna ma حرم الله ورسuله ولا يdيiنوna dين الحق من الذينa أوتوا الكتاaب حتى يعطوا الجiزية عن يد وهم صاغروuن الله سuبحaaنه وتaعaaلى markii uu noo soo sheegay مuشhrikiinta xukuمkooda inuu ilaahay سubحaaنه وتaعaaلى beri ka yahay gaalada iyo cuhuudooda iyo naftoodaba ballamadooda inuu beri ka yahay markuu sheegay isaga iyo rasuulkiisa baytullaahi alxaraamna in laga fogeeyo masjidalxaraam laga dheereeyana loo sheegay waa mushrikiintii wey yaa allah subxaana wa tacaala halkan wuxuu ka hadlayaa xukumka ahlukitaabka ay leeyihiin ahlukitaabka xukumkooda xukumka ay leeyihiin ayaa laga warramayaa xukumkaasi waxa weeye in lala dagaalamo dadka ahlukitaabka alyahuudu waannasaara ilaa ay islaamaan ama ay jizyada dhiibaan xoolo ay bixiyaan labadaas ayaa lagu xiraya xukumkaasaa nala siini ahlukitaabkiiba marka inta laga bilaabaya ahlukitaabkuu ka bilaabay sidaa og tihiin yacni maaragtay saxaabada ridwaan ullaahi calayhim wuxuu nabiyullaahi maxamed faray markii ay beled ahlukitaab degan yihiin ay tagaan saddex arrimood bay u bandhigi jireen dadka ahlukitaabkaa beledkaas dagaalka iyo jihaadka loo aado saddex arrimood baa loo bandhigaa saddexda arrimood tan koowaad intaan dagaalka lagu qaadin waa in dacwada loogu yeedho oo soo islaama la yidhaahdo diintii qaata hadday qaataan dagaal ma jiro waa dhammaaday tan labaad hadday diidaan inay islaamaan waxaa la leeyahay jizyadii bixiya yani dad la haysto oo madax loo noqday oo laga adkaaday baa tihiin xoolihii dhiiba jizyadii laydinku ilaalin lahaa naftiinna iyo maalkiinna iyo acraatiinna lagu ilaalin lahaa baad dhiibaysaan hadday intaa diidaan waa lala dagaalamaya ilaa laga adkaado saasay samayn jireen marka tiibaa allah subxaana wa tacaala aayaddan ayuu kaga warramaya qaatiluu muslimiintii wey waxa lala hadlaya mu'miniintii wey qaatiluu la dagaalama haddaa mu'miniintii tihiin alladiina kuwii la dagaalama laa yu'minuuna aan rumaynaynin billaahi allah aan rumaynaynin walaa bilyowmi alaakhiri maalinta qiyaamahana yowma alaakhirana aan rumaynaynin walaa yuxarimuuna aanan xarimaynin maa xarama allaahu allah wixii uu xarimay wa rasuuluhu rasuulkiisa nabiyullaahi maxamedna uu xarimay aan xaaraam ka dhigaynin walaa yadiinuuna aanan ka diin dhiganaynin diin alxaqi yacni addiin alxaqa oo kale weeyaan diinkii dhabta ahaa aanan ka diin dhiganaynin ee kufri iyo shirkiyaad ka diin dhiganaya min aladiina kuwaasoo min aladiina kuwii ah uutu lkitaaba kitaabka la siiyey oo alyahuudu waannasaara loo jeedo kuwaas la dagaalama allah iyo yowmulaakhare aan rumaysnayn yacni maaragtay allah iyo rasuulkiisu waxay xarimaan aan xarimaynin waxay diin diinka xaqana aanan ka diin dhiganaynin oo ahlu kitaabka ah la dagaalama xataa yucطuu ljizyata xataa yucطuu inta ay ka bixiyaan aljizyata xoolihii dariibada ahayd iyo jizyadii iyo wixii lagu farad yeelay ay ka dhiibaan can yadin yacni maaragtay can yadin ay ka bixiyaan yacni waxaa loo jeedaa can qahrin wa dullin dulli iyo qahar ayagoo la qahray oo laga adkaaday ay bixiyaan wa hum ayagoo saakiruuna kuwa dullaysan ah ayagoo kuwa dullaysana ay ihaano ay ku dhiibaan ilaa halkaa laga gaaro la dagaalamo wey qaatilu aladiina laa yu'minuuna biاllahi walaa bilyawmi alaakhir waa ahlu kitaabkii baa loo jeeda lanna ahlu kitaabka waxa weeye waa alyahuudu waannasaara iimaan saxiixa ma haystaan ma ujeedaa yowma alaakhire iimaan ay ku gartaan oo ay u camal fashaanna ma hayaan maxaa yeelay afcaashooda ay samaynayaan ficilka ay samaynayaan camalka ay qabanayaan ma ahan mid ru mid tusinayo inay mu'miniin yihiin leanna rasuulka ilaahay bay beeniyeen yacni allah bay shirki u sameeyeen sidaa darteed waxa weeyaan yacni dad mu'miniina ma aha iimaan ma haystaan weeyaan qaatiluu la dagaalama aladiina kuwii la dagaalama laa yu'minuuna aan rumaynaynin billaahi allah aan rumaynaynin iimaan saxiixa aan la imaanayn walaa bilyowmi alaakhiri yowma alaakharena aan la yacni maarata kuwa rumaysan aanan ahayn walaa yuxarimuuna maa xarama allahu warasuuluhu allah iyo rasuulkiisa waxay xarimeenna aan xarimaynin yacni wixii allah uu kitaabkiisa ku xarimay rasuulka calayhi salaatu wasalaam sunnadiisa ee ku xarimay oo ku xarimay xaraam kama dhiganayaan bal ayaga waxay qaataan axbaartooda oo culammadoodii ah iyo ruhbaantooda oo suufiyadoodii ahi wixii ay xarimaan ama u xalaaleeyaan ayay raacaan waxay u xalaaleeyaan ama ay ka xarimaan bay raacaane allah iyo rasuulkiisa wuxuu xarimay ama ay ama waxay xarimeen ama xalaaleeyeen midna ma raacaan buu maaragta saasuu allah leeyahay walaa yuxarimuuna maa xarama allah warasuuluhu yacni shayga taxriimkiisa kitaabka iyo sunnada uu ku sugnaaday ma a ma xarimaan xaaraamka ma dhigaan weeyaan marka dadkaas la dagaalama walaa yadiinuuna aanan ka diin dhiganaynin diina alxaqi yani diina alxaqidan waxaa la yidhaahdaa xagga maaragtay waxaa la yidhahdaa waa min idaafati almawsuufi lisifa baa la dhahaa mawsuufkii kii la tilmaamayo tilmaamtiisii loo idaafeeyey waay waa laisku idaafeeyey waa adigoo yidhi asalku wuxuu ahaa walaa yadiinuuna aanan ka diin dhiganaynin addiina diinkii aan ka diin dhiganaynin diinkii alxaqa ee xaqa ahaa ee dhabta ahaa aanan ka diin dhiganaynin dadkaas yacni kuwaa la dagaalama baa la leeyahay maxaa yeelay diinka hadda ay haystaan diin saxiixa ma aha haba sheegtaan inay kitaab ku sugan yihiin kutub inay haystaan yahuud iyo nasaara haba sheegtaan laakiin diin saxa ma haystaan diinkooda diin xaqa ma aha imaa inuu yahay diin muxaraf oo mubadel ah oo ayaga dadkoodii culammadoodii iyo wax lamida ay badbedeleen oy dooriyeen inuu yahay wa imaa inuu yahay shay uusanba ilaahayba jidayninba ay ka diin dhiganayaan rabbi wuxuunan jidaynba inay ka diin dhiganayaan wa imaa inuu mansuuq yahay oo sharcigana lagu nasakhay mar haddii nebiyullaahi maxamed ilaahay soo diray isagana uu yahay khaatamu alambiyaai waalmursaliin rususha iyo ambiyadaba rasuulka lagu khatimay uu yahay wax alla wixii diimihii ka horreeyo o dhan waa mansuuq wey waxay ku khasban yihiin alyahuudu waannasaara inay nebiyullaahi moxamed diinkiisa diin ka dhigtaan haddaynan diin ka dhiganin diin saxa ma haystaan weeyaan waa taas wey walaa yadiinuuna diina alxaqi diin xaqana aanan diin ka dhiganaynin min aladiina uutu lkitaaba ah mintaan waa ujeedaa ismigaa maarata min aladiina uutu lkitaabada waxaa la yidhaahdaa waa bayaaniya wey min aladiina uutuu lkitaaba yani waxaan ku bayaaninaynaa leenahay kuwaas yahuudi baa loo jeedaya nasaaradii weeyaan min aladiina kuwii ah minta waa tii bayaaniyada ahayd weeyaan min aladiina kuwii ah uutuu lkitaaba kitaabka la siiyey wa alyahuudu wاnnasaara ay aladiina hum ahlu tawraati walinjiil wey dadkii yuhuud yani maaragtay towraad iyo injiil kuwii la siiyo ahalka inay yihiin u sheeganayay ahalkeed inay yihiin sheeganayay waa kuwaas baa loo jeedaa weeyaan marka kuwaa la dagaalama xataa yuctuu intay ka bixiyaan aljizyata jizyada ilaa ay ka dhiibaan jizye maxaa la yidhaahdaa aljizya maxaa la yidhaahdaa jizyada waxaa la yidhaahdaa almaalu alladii yakuunu jazaa'an litarki lmuslimiina qitaalahum وإقامتهم آmiنiiن عlى أنfuسiهiم وأموaaلiهiم بyna أظهر المسلiمiiن maalka waxaa la yidhahda xoolaha dadka yahuudda iyo nasaarada laga qaadayo oo looga qaadayo in lala diriro yani ma inaan lala diririn darteed xoolaha ay u dhiibayaan inaan lala dirir muslimiintu aysan la dagaalamin xoolaha ay u dhiibaan wey iyo ku dhex jirka dadka muslimiinta ay ku dhex jirayaan ayagoo aamina leanna ayagoo kirishtaankoodii ah ama yuhuuddoodii ah oo kufaar ah ayay muslimiintu ku dhex nool yihiin muslimiin ma aha ayagoo gaalaha bay muslimiintu ku dhex nool yihiin haddana naftoodii baa loo ilaalini ahalkoodii baa loo ilaalini xoolahoodii baa loo ilaalini ammaan bay ku dhex jiraan sidaas darteed bay marka xoolaha looga qaadaa xoolahaasna waxaa la yidhahdaa sanad walba kulligii ayaa laga qaadaa jizyada sanad walbaba waxaa laga rabaa inay xoolahaas dhiibaan leanna waa dad la ilaalinayo la dhowrayo weeyaan maadaama ay diintooda ku sugan yihiin isla markaas waxa weeye qof walbaba xaalkiisa hadba siduu yahay looga qaadaya hadduu qani yahay wax u qalma qaninimadiisa laga qaaday oo nin maaragtay taajiro xoolola uu yahay hadduu faqiir yahay faqiirnimadiisa wax munaasab u ah baa laga qaaday hadduu dhexdhexaad labadooda u dhexeeyo hadba wixii uu yahay baa laga qaadaa weeyaan marka xataa yuctuu intay ka dhiibaan aljizyata jizyada ay ka dhiibaan macnaheedu waxa weeye ilaa aad ka adkaataan oo ay maaragtay hadday islaami waayaan gaalnimadooda ayagoo haysta ay dariibadaas ay bixiyaan waxaa dusha laga saaray ay dhiibaan maaragtay la dagaalama weeyaan hadday bixiyaan ay maaratay jizyada dhiibaan lala diriri maayo maxaa yeele dad laga adkaaday wey ha haysta diintiisa wuxuu sheeganayay baatilkiisa ku dhex jiro kufrigiisa ku sugnaado maarata ilaa ilaa islaam laguma oranaayo laakiin xoolahaas waa laga qaadaya wuu dhiibaya weyaan xoolahaasaa laga qaadi wey marka allah wuxuu leeyay xataa yuctu ljizyata can yadin can yadin waxaa loo jeedaa yani can yadintan yani waxay mufasiriintu leeyahin ay can qahrin wa dullin ayagoo daliiliina xaggeed ay ka bixiyaan ayagoo daliiliino raadi ka ahayn xoolaha ay dhiibaan ayagoo dulli ah maarata waa inay dhiibaan walidalika abu cubayda ninka yani sheekha luqawigaahi wuxuu yidhaahdaa yuqaalu likulli man acطaa shayئan karha aw kurha min gayri طiibi nafsin acطaahu can yadin qof kasta kulligii oo xoolo dhiibo asagoo aysan naftiisa raadi ka ahayn oo khasab ku bixiyaay yaa waxaa lagu odhanaya acطaahu can yadin yani bilfursu ku baxshay khasabuu ku dhiibay weye waa khasab inuu dhiibo weeyaan marka can yadin waxaa loo jeedaa khasab inay ku bixiyaan ayagoo dullaysan inay dhiibaan baa loo jeedaa cabdullahi bni cabbaas oo kale markuu fasirayo wuxuu leeyahay can yadinta yucطuunaha biaydiihim walaa yursiluuna biha calaa yadi gayrihim yani macno aada u fiican wey marka ay dhiibayaan qof walbaaba jizyadiisa waa inuu asagu keeno waa inuu gacantiisa ka dhiibo waa inuusan qof kale usoo dhiibin cid kale inta u dhiibay iga sii dhiib waa inuusan dhihina qof walba asagu bixiyo taasaa loo jeedaa buu leeyahay weeyaan marka macaani fara badanay mufasiriintu ku sheegaan can yadin qaar waxay leeyihiin ay naqdan laa nasii'a waa inuu si xaalada waktigaa la joogo waa inuu dhiibaa uusan dib u dhigin dib u dhig lagama rabo waktigii ay jizyada laga qaadi lahaaba waa inuu waktigaasi dhiiba weeyaan macaani aada u tiro badan oo kullahaa mutaqaarib isku dhow dhow ayay mufasiriintu ku fasiraan weyan marka can yadin ilaa ay maaragtay ayagoo dullaysan ay dhiibaan oo khasab ay ku bixiyaan wey wa hum walxaalu hum ayaguna saakiruuna kuwa dullaysan ay yihiin kuwa saakiriina oo adilla'a ay yihiin inay bixiyaan lianna sakaarka waxaa la yidhaha asakaaru waa adullu wey dulligaa la yidhaahdaa marka xaala kownihim daliiliin ayagoo kuwa dullaysan ah yacni maaragtay ay xoolahaasi dhiibaan weeyaan aayaddan marka culammadu waxay ka qaataan waxay leeyihiin waxay qaar culammada ka mida u daliishadaan jizyada dadka laga qaadaahi inay yihiin ahlu kitaabka oo keliya ahlu kitaabka keligii ayaa laga qaadaya alyahuudu waannasaara iyo dadka shaabaha oo la mida ayaga u ekaado sida majuusta oo kaleeto ayaa laga qaaday bay odhanaya majuusiyiinta kuwa la yidhaahda ayaa laga qaaday maxaa yeelay majuusta waxaa sugnaatay nabiyullaahi maxamed inuu jizye ka qaaday yacni min majuusi hajara magaalada hajar la yidhahdo majuustii deganayd nebiga jizyu ka qaaday marka iyagana ahlu kitaabkaa la raacinaya yahuud iyo nasaara la raacinaya weeyaan marka madhabkaas waxa weeye culammada ku tagtay jizyada inaan laga qaaday ahlu kitaabka iyo wixii shaabaho sida majuustoo kaleeto madhabkaas imaamu shaafic raximahu llah wa imaamu axmed ibni xambal riwaayadiisa mashhuurka ahoo aada loo yaqaano yani riwaayo kaleu le lakin riwaayadiisa mashhuurka oo caanka ah sidaas ayuu qabaa weeyaan ay ku tageen a'imada abu xaniifao kale wuxuu leeyahay jizyada waxaa laga qaadayaa keliya dadka acaajimta ah ama ahlu kitaab ha noqdeen ama yay noqoneen iyo carabta kuwooda ahlu kitaabka ah saasuu asagoo ku tegey carabta kuwooda ahlu kitaabka ah oo ama yuhuud qaatay ama nasraaniga ah kuwaas iyo dadka cajaamta ah oon carabta ahayn ayaa laga qaadayaa sidaasuu leeyahay laakiin mushrikiintooda lagama qaadayo ahlu kitaabka weeye wax laga qaadayo saasuu odhanaya wey wakadalika imaamu malik raximah اllahu isagu wuxuu leeyahay wuxuu qabaa imaamu malik wuxuuba leeyahay jizyada waxaa laga qaadaya jamiic اlkufaar isaga saasuu qabaa marba hadduu kaafir yahay jizya laga qaadaya ama kitaabi ha noqdo ama majuusi ha noqdo ama wathani oo mushriga ha noqdo wagayra dalika kulli kufaar oo dhanba waa laga qaadayaa buu leeyahay marka masaladaas waa mas'alo runtii tarjiixeeda iyo waqti dheer u baahan mawaadicdeeda in looga hadlo u baahan laakiin culammada waxaad arkaysaa inay u badan yihiin dadka ahlu kitaabka ah iyo waman shaabahahum in laga qaadayo taasay tusinaysaa weya waqaalat alyahuudu cusayrun bnu llah cusayrun ibnu llah waqaalat annasaara almasiixu bnu llah dalika qawluhum biafwaahihim yudaahi'uuna qowla aladiina kafaruu min qabl qaatalahum allahu annaa yu'fakuun markii allah subxaanahu watacaala uu ka warramay yacni mushrikiinta dadka ahlu kitaabka ah in lala dagaalamo inay islaamaan ama ay jizye bixiyaan markii laga warramay ayuu hadda wuxuu allah ka hadlayaa haddana ahlu kitaabkaas hadalladoodii xunxumaa ayaa laga warramaya hadalladaa xunxun ay odhan jireenoo shirkiga uu ku tusinayo mushrikiin inay yihiin tusinayo muslimiintana inay la dagaalamaanba ku bixinayaba hadalladaas baa waxay ku bixinaya muslimiinta inay la dagaalamaan marka nooc waxay leeyihiin yacni tahyiij iyo taxriid ayaa ku jiro boorin muslimiinta lagu boorina lagu tirtirsiinayo la dagaalanka ay maaragtay yuhuuddii iyo nasaaradii ay la dagaalamaan ayay aayaddan tusinay lanna aqwaashan xunxunka hadallada xunxunka ayay ku hadlaan oo ictiqaad u ah wa qaalat alyahuudu yahuuddii waxay tidhi cusayrun cusayr ninkaa cusayr la yidhaahdaa ibnullaahi alla inankiisii weeye sidaas bay yidhaahdeen wa qaalat annasaara nasaaradii waxay yidhaahdeen ayaguna kuwii nebiyullaahi ciisan raacnay odhanayay almasiixu masiix oo ciise ah masiixi ibnu maryama wa qaalat annasaara waxay yidhaha almasiixu masiix oo ciise ihi ibnullaahi alla inankiisii weeye bay yidhaahdeen dalika warkaas ay sheegeen qowluhum hadalkooda weeye oo biafwaahihim afafyaalkooda ka soo baxay waa hadalay afka ka yidhaahdeen wax maaragtay xujo ahoo u wataay lama arka weeyaan yudaahi'uuna waxay shaabahaan ay u eg yihiin waxay shaabahayaan qowla aladiina kuwii hadalkoodii kafaruu gaaloobay ayay shaabahaan min qablu horay kufaartii ayaga ka horraysay qowlkoodii oo kale ayuu shaabahaan oo hadalkooda u egyahay weeyaan qaatalahum ullahu allah ha lacnadee naxariistiisao dhan allaha ka fogeeye annaa sideebaa yu'fakuuna loo jeediya xaqa looga jeediya ilaahay raxmaddiisaa ka dheereeye sidaa xaqa ayagoo arkayo looga leexiyey saasuu rabbi allah leeyahay subxaana wa tacaala wa qaalat alyahuudu cusayrun ibnu llah yani qiraa'ada caasim iyo kisaa'i cusayrun way tanwiiniyaan cusayrun laba shaqalkaasaa la saaraa ayay saarayaan waa caasim iyo kisaa'i baa saaro baqiyat alquraa inta soo hartay cusayru keliyahay akhriyaan damay saaraan waa godayaan keliya wa qaalat alyahuudu cusayru bnullaahi bay akhrinayaan cusayru yacni bay akhrinaayaan waxay ka tegayaan tanwiinta laba shaqalkay ka tegayaan maxaa yeele waxay leeyihiin lijtimaaci alcujmati waalcalaniyati fiihi labadaasaa ku kulmeen oo tanwiinta u diidayso sarfiga u diidayso cajaminimo iyo calabnimo labadaasaa a ku jirta bay leeyihiin marka laakiin cusayrun waa caasim iyo kisaa'i baa akhrinayo weyaan hadalkan mushri yacni yuhuuddu ay yidhaahdeen cusayr ibnullah horta waxay leeyihiin culummadu hadalkaas maqaaladan cusayr ibnullaahi ee yuhuudda cusayr inuu ina ilaah yahay ay ku sheegeen waa kuwooda khulaada ah weeyaan kuwooda aada u xadgudbay oo aada ugu fogaaday ama jahladooda wey kuwooda juhaasha ayaa hadalkaa odhanayay amaa inta soo hartay oo yuhuudda ka mid ihi waxay u arkayeen nin maaragtay towraad u khidmeeyey oo diinkii nabiyullaahi muusa maaragtay soo nooleeyey oo ma wax saas camal ah fasaad fara badan diintii ka ilaaliyey inuu yahay u arkayaan bay leeyihiin laakiin juhaashooda iyo kuwooda khulaada ah oo aada u xadgudbay ayaa ibnullahi ka dhigo sababta marka waxay leeyihiin cusayr ay ugu tilmaamaan ibnullahi maxay tahay sababtay cusayr ibnullahi u leeyihiin kuwa xataa juhaasha ihi maxay tahay bay leeyihin mufasiriintu waxaa weeye waktigii yuhuudda ay baytulmaqdis iyo dhulkaasoo dhan ay haysteen ayaa meligii boqorkii baabil meesha la yidhaahdo deganaa oo bakhtinasar la yidhaahdo ayaa baytulmaqdis ku soo duulay baytulmaqdis yuhuuddi buu laayey baytulmaqdisoo burburiyey dadkii yuhuudda ahalkoodii oo dhan buu qafaashay aad buu u baaba'shay eber uga dhigay marka wuxuu dhammeeyey dadkii kitaabkii towraada xifdisnaay o dhan buu baaba'shay oo eber ka dhigoo dilay marka kitaabkii marka maba hayaanba towraad meelay u raacaan waagii dambe kitaabkii towraadaha meelay u raacaan lama haynin markii dambe waxay heleen cusayr oo ah dadkii towraad xifdisnaa ka mid a markaasay towraad ka guuriyeen isaga uu xifdigiisii ka yeeriyey xifdigiisii bay ka qoreen markay qoreen ay la yaabeen sida uu ninkan towraad u xifdisan yahay ayay tacajub dartii waxay yidhaahdeen maa haada ilaa ibnullah yacni ninkan towraad saa u yaqaano wax kale maahana waa inay ilaah weeyaan hadalkaas ayay maaragtay sidaa ayay ibnullahi ugu sheegeen ayay leeyihiin mufasiriintu saasay ku tilmaamayaan weeyaan nasaarada markay ibnullaahi ayagu odhanayaan dee sababta ay ku yidhaahdeen waad garanaysaan laba shayba way ku yidhaahdaan kow ciise oo aabbala'aan la abuuray maadaama uusan aabbala'aan uu yahay waa inay ilaah bay dheheen oo mucjizadaas oo ku dhasha waa mid wey midda labaad ixyaau lmowta dadka dhintay mucjizada ilaahay uu siiya waxaa ka mid ahayd nabiyullaahi ciise uu siiyey kuwa dhinta dadka dhinta inuu soo nooleeyo yacni maarata waa soo marnay in badan aayadaheedu waa soo marnay yacni maarata inuu waxa dadka dhintay inta u dhawaaqo qum biidn illaahi uu yidhaahdo ilaahay magaciisa idanka ilaahay ku istaago kusoo noolaado qabri kaga soo baxo marka haddiiba uu maaragtay ilaahay mucjizo uu siiyey uu ku noolaynayo labadaasba waxay yidhahdeen maa haada ilaa ibnullah waa inay ilaah mooye wax kale ma ahan bay dhahaan hadalladaas ayay maaragtay sidaa ku yidhaahdeen labaduba waa kelimaad shirki aho kufriya wey maxaa yeele ilaahayo welad loo sugo waa meelka dhac wey ilaahayo meel looga dhacay wey allahu meel looga dhacay wey qur-aankana markuu ilaahay welad ka warramayo aad bay u tiro badan tahay aad aada ugala dagaalama in ilaahay owlaad loo nisbeeyo maxaa yeele waa nusqaan wey bani aadamkay waxay u tahay owlaad inuu helo ay maaragtay kamaal u tahay bani aadamka ay makhluuqa ayay kamaal u tahay laakiin ilaahay subxaana watacaala welad loo nisbeeyo waa nusqaan iyo meelka dhac ilaahay meel looga dhaco weeyaan qul huwa allahu axad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad allah sidaasuu leeyahy wa qaaluu ittakhada araxmaanu walada markay yidhahdeen mushrikiintii allihii raxmaankaa waladuu samaystay muxuu yidhi laqad ji'tum shay-an idda arrin culus baa la timaadeen buu تكاad السmاawaaت yتفطرna minه وتنshق الأرض وتkir الجibاaل hadا أn dacوu للرحمن waلda وma ynbغi للرحمن أn yتkhida waلada samaawaadka inay burburaan oy dildilaacaan dhulku inuu burburo buuruhu inay dhulka u dildilaaco buuruhu ay baaba'aan yacni maaragtay ayayba sigeen kelimaddaas ay ilaahay allihii raxmaanka walad ugu sheegeen inuu ilaahay walad u nisbeeyaan marka arrin sahlan maaha ilaahay walad loo sheego marka waa shirki wey waa gaalnimo wey waa ilaahayo maaragtay yani makhluuqiisa loo ekaysiiye weeyaan taasuu marka ilaahay leeyahay wa qaalat alyahuudu yahuuddii waxay yidhaahdeen cusayrun ninka cusayr la yidhaahdaa ibnullaahi alle inankiisii weeyaan wa qaalat annasaara nasaaradiina waxay yidhaahdeen almasiixu nabiyullaahi ciisa ciise ibnullaahi waa ina ilaah weeyaan allah inankiisii weeyaan dalika qawluhum ishaaradaasi yacni dalika alqawlu aladii qaaluuhu wey hadalka ay yidhaahdeen inuu ciise iyo maaragtay cusayr ibnullah inay abnaa'ullah yihiin qowluhum hadalkoodii weeyaan biafwaahihim af afyaalkooda ay ka yidhaahdeen afkooda ka yidhahdeen hadda maxay tahay xikmada ku jirta ilaan yacni qowl baa af unbuu ka soo baxaa hadal marka la hadlayo afka unbuu ka yimaada meel kale kama yimaada hadalkee maxay tahay xikmada ku jirtaa dalika qowlun biafwaahihim macnaheedu waxa weeyaan ay laa mustanada lahum fii ma ddacuuh waxay sheeganayaan wax xujaahay u haystaan lama arko weeyaan waxay sheeganayaan wax xujo ah ay u haystaan ma leh walam yuqiimuu calayhi xujatan walaa burhaana wax daliiloo ay haystaan iyo xujo inuu ibnullaahi ciise iyo cusayr ay yihiin mid walbaaba wax daliila ama xuja ay u haystaan ma jire waa hadal laiska yiri wey oon qiimo lahayn hadal aan qiimo lahayn afka un ay ka yidhaahdeen wey yudaahi'uuna way shaabahayaan qowlkaas waxay ku shaabahayaan qowla aladiina kuwii hadalkoodii kafaruu kufriyey min qablu horay mushrikiintii hore ayay ku shaabahaan almudaahaat waxaa la yidhaahdaa waa almushaabaha mudaahaatku waa mushaabahada wey akaanshihii weeyaan mushrikiintii tiri almalaa'ikatu banaat ullah ila mushrikiinta saasay yidhahdeen malaa'igtu waa hablihii ilaahay bay yidhahdeen gabdhihii allah wey kuwaas ayay shaabahayaan qowlkoodii markay allah subxaana wa tacaala walad u nisbeeyeen marka waa mushrikiin wey taasay ku shaabaheen wey macnahaas culammadu way ku sheegaan waxay kaloo yidhaahdaan yani yudaahi'uuna qowla aladiina kafaruu min qablu waxaa loo jeedaa waxay shaabaheen kufaartii ayaga ka horraysay kuwaa nabiyulaahi maxamed la joogo kuwii ka horreeyey oo alyahuudu waannasaara ah oo aslaaftoodii ah oo cusayr iyo maaragtay masiixba inay abnaa'ullahi yihiin sheegi jiray kuwaas qowlkoodii bay shaabaheen odayaashoodii ka horreeyey oo kufriga kaga horreeyey shirkiga ayay shaabaheen macnahaasna waa la yidhaahdaa weeyaan mufasiriintu way ku sheegen laba macnoo wanaagsan weeyaan qaatalahum allahu allah ha lacnadee raxmaddiisa ilaahay ha ka fogeeye yacni qaatalahum allah sida cabdullahi ibn cabbaas uu ku fasira lacanahum allah wey ma ujeedaa lacanahum allah ilaahay ha lacnada baa la leeyahay annaa yu'fakuun sidee baa loo jeediyaayo xaqii looga leexiyaayo baatilka loogu leexiyey ayadoo xaqii u daahirihi ay u jeedaan bay inta ka leexdeen bay baatilka u leexdeen allah inuusan walad lahayn yacni maaragtay saaxiibo lahayn ayagoo og bay xaqii inta ka leexdeen bay baatilka oo shirkiga xaggiisa u leexanayaan weeyaan marka waa lala yaabaya annaa yu'fakuun sidee baa loo jeediya xaqa looga iilay weeyaan ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duuni illaah yacni aayaddan marka aayadda ku xigta waan arki doona insha allahu tacaala ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duuni illah ittakhaduu way yeesheen kuwii yuhuudda ahaa iyo nasaaradii axbaarahum culummadoodii iyo wa ruhbaanahum suufiyaashoodii ayay waxay ka yeesheen arbaaban rabbiyaal bay ka yeesheen macbuud la caabudo oo rabbiya ayay ka dhigteen min duuni illaahi alla sukadii waalmasiixa bna maryama waittakhaduu almasiixa bna maryama nasaaradiina masiixii ina maryamo aha waa nebiyullaahi ciisa oo ina maryamo ahaaba waxay ka yeesheen rabban min duuni illaahi rabbi oo alla maaragtay sokadiisa ah ayay macbuudii rabbi ka dhigteen baa allah leeyahay wamaa umiruu ilaa liyacbuduu ilaahan waaxidan sidaas ayay rabbi bay ka dhigteen wamaa umiruu walxaalu maa umiruu ayadoo aan la farin oo wax kaloo la faray aynan jirin ilaa liyacbuduu inay caabudaan mooye ilaahan ilaah oo waaxidan keligiiya inay caabudaan mooye wax kale aan la farin bay nabi maaragtay nabiyullaahi ciisa iyo ruhbaantoodii iyo culimmadoodii bay waxay ka dhigteen rabbiyaal bay ka dhigteen weeyaan laa ilaaha ay laa macbuuda bixaqin macbuud xaq lagu caabudaahi ma jiro ilaa huwa allah mooye allah mooye axad kale ayadoo uunan jirin yani ilaahaas ayay sifo kale usii tahay weeyaan yani wamaa umiruu ila liyacbuduu ilaahan waaxidan ayay u tahay ilaahaasoo laa ilaaha macbuud kaloo xaq lagu caabudaa uunan jirin ilaa huwa isaga mooye subxaanahu allah baa nasahnaaday oo ka hufnaaday camaa yushrikuuna shirkigu waxay shariig yeelayaan oo rabbi ay la wadaajinayaan ilaahay baa ka hufnaaday oo ka nasahnaaday wey waa shirki wey waanu shirkiguna waa naqsi wey meelka dhac wey allah baa ka hufnaaday oo ka sara maray weeyaan ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duuni illah marka alaxbaar waxaa la yidhaahdaa axbaartan hadda waxaa loo jeedaa jamcu xabrin iyo jamcu xibrin labadaba waa la yidhahdaa bikasri alxaa'i wa fatxiha labadaba waa la sheegaa xabrun inaad tidhaahdid ama xibrun tidhaahdid oo caalim loo jeedo waa caalimka l qofka caalimka ayaa xibri ama xabri la yidhahdaa walidalika culamada waa kuwa cabdullahi bn cabaas dhaho xabru hadihi اlumma yani saasaa la yidhahdaa ruhbaantuna waxaa la yidhahdaa waa jamcu raahibin raahib baa la yidhahdaa raahibka waxaa la yidhaahdaa almutacabidu alzaahidu almutajaridu lilcibaada qofka cibaadada u dhar beelayo iska cibaadaysto oo aanu wax ilmi cilmina aan lahayn kaasaa la yidhahda oon caalimka aanan ahayn ayaa loo jeedaa wey marka aydan ilaahay wuxuu noogu sheegay yacni yuhuudda iyo nasaara iyo nasaaraduba inay ka yeesheen inay ka yeesheen ruhbaantoodii oo maaragtay suufiyadii ahaa iyo culimmadoodii labadaba inay ka dhigteen arbaaban min duuni illahi inay ka dhigteen rabbiyaal inay ka samaysteen ayuu rabbi subxaanahu watacaala ou noo sheegaya weeyaan marka waxaa la yidhaahdaa say uga dhigteen rabbiyaal oo say rabbi u yihiin oo culimmadoodii iyo suufiyadii say bay rabbi uga dhigteen ma sida ilaahay loogu sujuuday ugu sujuudaan oo cibaadadou leeyahay sida alla loo baryi keliya may u baryaan marka waa sidee arrintaas ay rabbinimada ka samaysteen waxaa loo jeedaa waa xagga taacada oo ay ku ateecaan macsida ilaahay subxaana wa tacaala macaasida ilaahay ayay ku ateeceen mar hadday macsi ilaahay qofka uu ku ateeco waxa weeyaan qofkaasi rabbi buu ka dhigtaa la odhanaya qofkaa rabbi buu ka dhigtaa laleeyahy yuhuuddii waxay sameeyeen axbaartoodii culammadoodii waxay ku sameeyeen waxay u xalaaleeyeen wax ilaahay xarimay wax rabbi u xarimay ayay u xalaaleeyeen waa ku ateeceen dadkii way ku raaceen wax ilaahay subxaana wa tacaala ou xalaaleeyey bay ka xarimeen waa ku waafaqeenoo way qaateen taxliilkaas iyo taxriimkaas xalaashaas iyo maaragtay xaaraantimayntaas oo shacabku ay ku raaceen culimmadoodii iyo suufiyadoodii ay ku raaceen ayaa shirkiga yacni rabbinimada ay uga uga samaysteen taasaa loo jeedaa wey sidaasay rabbi uga yeesheen marba hadday arrinkaa ku waafaqeen waa taas wey waxaana tusinayo waxaana tusinayo xadiidka imaamu axmed oo warinaayo fii musnadihi imaamu tirmidi fii sunanihi oo ku warinaayo ibn jariir الطabri fii tafsiirihi oo ku warinaayo min طariiqi cadiy bni xaatimin radi allahu canhu cadiy bni xaatimna uu nebiga ka warinaayo cadiy bni xaatim saxaabigaas intuuna soo islaamin wuxuu leeyahay lama balagathu dacwaةu rasuuli اllahi salى اllahu alيyه ali wasalam fara ila shaam taariikhdiisi waxay ahayd markii nebiga dacwadiisii inuu dacwat tawxiid wato rasuul la soo saaray oo alla keliya hala caabudo uu leeyahay ayuu wuxuu u cararay dhulkaa iyo shaam uu aaday dhulkaa shaam la yidhaahdo ayuu aaday wa kaana qad tanasara fi ljaahiliya waktigii jaahiligana diintii nasaaraduu galay oo nasraani buu ahaa markii yacni uu diintii nasaarada galay awalna nasraani uu ahaa markii nebiga dacwadiisii iyo diintiisii ay soo gaartayna uu cararay oo nebigii ka baxsaday ayaa markaa qoomkiisii ayaa lagu duulay markaasaa waxaa la soo qafaashay walaashiis iyo jamaaco oo ciddiisii ka mid ah yacni qabiilada ay ka dhasheen qabiilatu tayi baa la yidhahdaa tayi baa loo yaqaana qabiilkaas ayaa jama koox badan laga soo qafaashay muslimiintii soo qafaasheen markii nebiga dadkii lasoo qafaashay loo keenay ou ka mid yahay cadiy ibni xaatim walaashii ay ka mid tahay iyo koox kaleeto ayuu nebiga cadiy ibni xaatim walaashii sii daaye xoreeyey yacni maaragtay lama addoonsanayo buu yidhi waa ka daayey xoolana waa uu siiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam xoolo buu siiyey markii xoolahaas uu siiyey oo maaragtay gabadhiina la daayey ayay tagtay waxay raadisay cadiy ibni xaatim ay raadisay walaalkeed gabadhi way islaamtay cadiyay bay u tagtay islaamnimadii bay u bandhigtay way jeclaysiisay waa xoogaa wuu usoo dabcay waxay ka dhaadhicisay inuu ay nebiga inuu u yimaado oo madiine uu ugu yimaado ayay ka dhaadhicisay wuu ka yeelay walaashii sidii buu marka madiine ku yimid sidaa ogtihiina cadiy ibni xaatim yacni ninka xagga karamka iyo deeqsinimada carabta ay masal uga dhigataba aabbihii ou ahaa xaatim aطaa'i maaragtay waxaa la yidhaahdaa waa ninka deeqsiga carabta ragga ugu deeqsisanaa caamuu deeq caan buu ku noqday xagga deeqsinimada ilaa cadiya ay ku ammaanaan ay dhahaan biabihi iqtadaa cadiyun fi lkarami waman yushaabiha abahu famaa dalam hadalka ay gaarsiiyaan cadiyi ninka la yidhaahdo waa adi adi cadiy ibni xaatim aabbihiibuu karamka iyo deeqsinimada kaga dayday marka qofkii aabbihii u ekaada dulmi ma samaynin aabihii buu xagga deeqsinimadii ka waafaqay bay dhahaan marka ninkaas mashhuurka ku ahaa karamnimada iyo deeqsinimada ayaa dhalay markuu madiine soo galay oo yimid ayaa dadkii ku sheekaysteen inuu cadiy ibni xaatim magaalada soo galay isagoo nasraaniya markiiba wuxuu soo aaday nebiga inuu u yimaado calayhi salaatu wasalaam nebigu u yimid isagoo saliibkii wato baashii kirishtada la dhihi jiray ay luqunta ugu xihan tahay ayuu nebigu u yimid calayhi salaatu wasalaam weliba qalin ay ka samaysan tahay baashaan qalinka fidada la yidhaha ay ka samaysan tahay ayuu ula yimid nebiguna uu akhrinayo aayaddan ittakhaduu axbaarahum waruhbaanahum arbaaban min duuni illah waalmasiixa bna maryama wamaa umiruu ila liyacbuduu ilaahan waaxida laa ilaaha ilaa huwa subxaanahu camaa yushrikuun aayaddaasuu akhrinaya markuu usoo galay ayuu nebigu aayadda akhrinaya markuu maqlaybu wuxuu yidhi cadiyiba wuxuu leeyahay waxaan ku idhi inahum lam yacbuduuhum alla waa nin nasraaniya wey ma aynan caabudin buu leeyahy cibaado uma aynan samaynin markaasuu nebigu yidhi bala way caabudeenuu yidhi inahum xaramuu calayhim alxalaala wa axalluu lahum alxaraama faatabacuuhum fadalika cibaadatuhum iyaahum wuxuu yidhi xalaashay u xaaraantimeeyeen xaaraamtana waa u xalaaleeyeen markaasay ku raaceen raacitaanka ay raaceenba cibaadadoodii ah buu leeyahay soo uma jeedin cibaadadooda waa taas wey marka qof kasta kulligii oo ku raaco qof shay taxliil iyo taxriim qof aanan ambiyada ambiyada ilaahay aanan ahayn ku raacaa shaysun rabbi xalaalayn ama uusan xarimin haddii aad ku waafaqdo waxaad ka ka yeelatay qofkaa rabbi baad ka dhigatay rabbi buu kuu yahay marka intaas uu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam yuu nebiga marka islaamka u bandhigo wuxuu leeyahay yaa cadiyu wuxuu leeyahay maa taquulu ayaduruka an yuqaala allahu akbar cadiyow ma waxaa ku dhibayso in la yidhaahdo allahu akbar miyaa ku dhibaysa buu yidhi maxaad odhanaysaa hal taclamu shayan akbaru min allah alle cid ka weyn miyaad garanaysaa cadiyo buu yidhi weli hadalka nabigaa sii wata calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi ayaduruka an yuqaala laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah in la yidhaahdo miyaa dhib kugu haysa buu yidhi fahal taclamu ilaahan hayra allah alla allah cidaan ahayn miyaad ilaahnimo cibaadanimo u ogta ad u garanaysaa markaasuu nebiga islaamka ugu yeeray markaasuu islaamay oo shahaadadii xaqa ahayd oo la yimid cadiy ibni xaatim meeshaasu marka kusoo islaamay weeyaan marka aayadda maxalushaahidka aan ka leeyahay waxa weeye inahum xaramuu calayhim alxalaala wa axalluu lahum alxaraama faatabacuuhum fadalika cibaadatuhum iyaahu way raaceen taxliilka iyo taxriimkay ku raaceen marka cid alla ciddii taxliil iyo taxriim qof ku raacdo faqad ittakhada dalika shaksa wuxuu ka yeeshay qofkaasi rabban min duuni illahi subxaanahu wa tacaala rabbi ilaahay ka sokeeyo ayuu qofkaasi ka dhigtay marka yaa odhan kara haadaa xalaalu wa haadaa xaraam yaa iska leh allah allah iyo rasuulkiisa wa xarimi karo waxna xalaalayn karo na looma ogola walaa taquluu lima tasifu alsinatkum اlkadiba hada xalaalu wahada xaraam litaftaruu cala allahi اlkadiba in la yidhaahdo ilahay lagu been abuurto waa been abuur wey waxaan ilaahay xalaalayn inaad tirahdo waa xalaal waxaan ilaahay xarimin inaad tirahdo waa xaaraam yani taas waa been abuur wey marka haddii qofka uu ku raacana altaxliilu wataxriim qofkaas waxa weeye ilaah buu ka dhigtay baa la odhan ittakhaduu waxay yeesheen oy ka samaysteen axbaarahum culammadoodii iyo wa ruhbaanahum kuwoodii maaragtay suufiyaasha ahaa oo aanan dadka ahlucilmiga ahayn wey ruhbaantoodii wey ayay waxay ka dhigteen arbaaban rabbiyaal min duuni illaahi ilaahay sokadiisa rabbi la caabudo ilaahyaal la caabudo ayay ka yeesheen waalmasiixa bna maryama waittakhaduu almasiixa bna maryama masiixii oo nabi nabiyullaahi ciisa ah oo ina maryamo ahaa na waxay ka dhigteen rabban min duuni illaahi wey ay rabban min duuni illaah rabbi oo alla sokadiisa ah ayay ka dhigteen oy ka sameeyeen saasay ka yeesheen wey wamaa umiruu ayadoona la amrin yacni jumladan waa iska jumla xaaliya wamaa umiruu walxaalu maa umiruu ayadoonan la amrin yani sidaas bay sameeyeen wey ittahaduuhum ittakhaduu axbaarahum warubaanahum arbaaban min duuni illah walxaalu annahum maa umiruu ayadoo aan la amrin ilaa liyacbuduu inay caabudaan mooye ilaahan macbuud oo waaxidan keligii ah allah mooye axad kale aynan caabudin ilaahaasoo laa ilaaha waa sifo sifo kale weeyaan sifo labaad ay leedahay markii waxdaaniye ilaahay lagu soo sifeeyey ayaa laa ilaahadana jumladaas waxay u tahay ilaahantaasi sifo u tahay macbuudkaasoo laa ilaaha ay laa macbuuda bixaqin macbuud xaq lagu caabudaa uusan jirin ilaa huwa isaga mooye asaga mooye cid kaloo xaq lagu caabudo aynan jirin allahaas cibaadadiisa mooye ayadoon wax kale la amrin ayay axbaartoodii iyo suufiyadoodii ciise rabbi ka dhigteen subxaanahu allah baa yacni ka hufnaaday camaa yushrikuuna waxa ay yacni wadaajinayaan ee rabbi la wadaajinayaan ilaah baa ka hufnaaday yacni tasbiixda waa atanziiha la yidhahda atanziihu can alishraaki fii taacatihi wa cibaadatihi allah cibaadadiisa iyo taacadiisa oo dadka laga yacni axad laga nasaho in cid kaleeta la siiyo waa taa weeyaan subxaanahu camaa yushrikuun allah baa nasahnaaday camaa yushrikuuna waxay wadaajinayaan halkaa marka waxaad ka qaadanaysaa alyahuudu waannasaara inay mushrikiin yihiin maxaa yeele ilahay shirki buu ku tilmaamay subxaanahu wa tacaala ama subxaanahu camaa yushrikuun buu ilaahay leeyahay waa mushrikiin wey mar hadday sidaa yidhaahdeen oo allah cibaadadiisii taxliilka iyo taxriimka cid kale ay siiyeen marka waxaa la yidhaahdaa xalaasha iyo xaaraamta ilaahay baa iska leh cid kaloo iska leh ma laha waxaa weeye in dadkana lagu raaca ma aha laa suufiyaadan ku raacaynin walaa nin caalimaadan ku raacaynin laguma ogolo wey allah bas inaad iyo rasuulkiisa ataxliil wataxriim inaad ka qaadataa la doonaya wey yuriiduuna an yudfiuu nuura allahi biafwaahihim wayaba allahu ila an yutima nuurahu walow kariha alkaafiruun yuriiduuna waxay doonayaan mushrikiintaas iyo kuwa ahlu kitaabka ihi an yudfiuu inay demiyaan nuura allahi alla nuurkiisii inay demiyaan oo tawxiidkii iyo diinkii ah biafwaahihim afafyaalkooda inay ku demiyaan bay doonayaan waya'ba allaahu allana waa diiday ilaa an yutimma inuu dhammaystira mooye nuurahu nuurkiisi inuu dhammaystira mooye wax kale waa diiday waa ka diiday inay demiyaan walow kariha haba karahsadeen ha naceen alkaafiruuna kuwa gaaladoo xaqdiidyada ihi haba naceen inuu ilaahay nuurkiisa taam yeelee uu dhammaystire yacni allah wax kale waa ka diiday weeyaan marka yacni yuriiduunada damiirka ku jiraahi waxaan u celinaynaa mushrikiintii iyo waxaa loo celinayaa ahlu kitaabkii labadaba maxaa yeele kufaar oo dhan ma rabaan diinkan ilahay iyo tawxiidka ma rabaan caqiidada saxiixa ma doonayaan yuriiduuna waxay doonayaan an yudfi'uu inay demiyaan nuur allahi alla nuurkiisa inay demiyaan biafwaahihim afafyaalkooda inay ku damiyaan afkooda inay ku damiyaan marka nuur allah waxaa loo jeedaa alqur'aanu wa diin اllahi aladii arsala bihi اrusul wa anzala bihi اlkutub waa qur'aanka iyo maaragtay diinkan ilaahay uu soo diray oo rususha uu la soo diray kutubtana uu ku soo dejiyaa loo jeeda waxa ilaahay nuur ugu tilmaamayaana waxa weeye waa shay lannahu waxaa la yidhahda waa yani nuurun yustanaaru bihi waa la nuursadaa waa la iftiinsadaa fii dulumaati alkufri waalshirki waaljahli intaba waa laga iftiinsadaa weeyaan marka waxay doonayaan an yudfi'uu inay demiyaan nuur allahi ilaahay nuurkiisi inay demiyaan tawxiidkiisii markay la dirirayaan yacni maaragtay ay doonayaan yacni inay shubahaad ku furaan gacan ay kula dirirayaan dacaayaad ay ka fidinayaan waxay rabaan nuurkaas oo tawxiidka iyo khayrkaa inay demiyaan bay doonayaan weeyaan nuurka inay damiyaan bay rabaan marka yacni ibnu kaiir oo kale markuu aayadda ka warramayo noocaas oo kale wax suuragala ma aha wax u suuroobaayo ma aha nuur ilaahay oo dhammaystiraya yaa demin karo ninnama demin karo wuxuu leeyahay markuu tusaalahooda soo qaado famahaluhum fii dalika kamahali man yuriidu an yudfi'a shucaaca ashamsi aw nuura alqamari binafkihi wa hada laa sabiila ilayhi buu leeyahy yacni waxay la mid tahay qofka yidhaha diinka ilaahay baan burinaya qof yidhi qoraxdoo bartamaha joogto ama dayaxoo kor joogo nuurkaas dayaxay qoraxda ay leedahay baan afuufaya afuufaan leey waa deminaya odhanayoo kale ma demin kara hadduu afuufo nuurkaas soconayo waa maya wey kaasoo kaleo la mid yahay asagaa isdhibayo maxaa yeeley ilaahay nuurkiisu inuu taam yeelo buu rabaa wa ficlan ilaahay waa taam yeelay haddii dadkeedii la helo ilahay waa u taam yeelaya dadka muslimiinta oo nabiyullahi moxamed iyo asxaabtiisi iyo dadka ahlu khayrka ahaa sida ugu taam yeelobu wacdigaas mar walba waa jiraa marka dadkii la siin lahaa baa la rabaa in la helo weeyaan yuriiduuna waxay doonayaan mushrikiintii iyo kufaartii ahlu kitaabka ah an yudfi'uu inay demiyaan nuur allahi alla nuurkiisa inay demiyaan biafwaahihim afafkoodan inay ku demiyaan afafyaashooda inay ku demiyaan waya'ba allaahu allahna waa uu diiday ilaa an yutima inuu dhammaystira mooye nuurahu nuurkiisa inuu dhammaystira mooye wax kale waa diiday yacni ya'ba allaahu ilaa biiclaa'i diinihi wa tawxiidihi wa icjaazi alislaami wa ahlihi inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala diinkiisa uu kor yeelo tawxiidkiisa uu kor yeelo islaamka uu ciseeyo ahlka muslimiinta inuu ciseeyo mooye wax kalena ilaahay waa uu diiday weeyaan marka tan allah subxaanahu wa tacaala ayaa soconaysa wey walow kariha haba naceen alkaafiruuna kuwa gaalada ihi haba karahsadeen yacni itmaamu daalika weeyaan nuurka in la dhammaystira haba karahsadeene haba naceene waa la allah wuu dhammaystiri allah wuu dhammaystiraya weya lanna kaafir waxaa la yidhaahdaa huwa aladii yasturu shaya wayuqadiihi baa la yidhahdaa qofka shayga dado wax walba qariyo ayaa la yidhaha kaafir lanna xaqii buu qariyey sidaasaa la yidhahda habeenka oo kale kaafiraa la yidhahda maxaa yeelay habeenka kaafir baa la odhanaya sababtu waxaa weeye mugdigiisoo dadka ku asturaa qofka beeralayga ah oo maarata dhulka inta faago abuurka ku rida kaafir baa la yidhaahdaa lanna waxbuu qariyey xagga luqada sidaasaa lagu yidhaahdaa marka kuwan xaqii bay qariyeen ay diideen sidaasaa kufaar loogu tilmaamaya weyaan huwa aladii arsala rasuulahu bilhuda wa diini alxaqi liyudirahu cala diini kullih walow kariha almushrikuun huwa allah alladii allihii wey arsala diray rasuulahu rasuulkiisa oo nabiyullaahi moxameda diray bilhudaa hanuun la soo diray wa diini alxaqi diinkii dhabta ahaana la soo diray muxuu ilaahay rasuulkiisaoo nabiyullaahi moxameda ugu diray bilhudaa wa diini alxaqi liyudhirahu diinkii inuu muujiyo nabiyullaahi moxamed ou aad maarata daahiriyo muujiyo cala diini kullihi diimaha kaloo dhan calaa saa'ir aladyaani kulliha diimaha kaloo soo haray inuu ka kormariyo oo maarata muujiyo ayuu sidaasaa nabiyullahi moxamed loo soo diray weeye walow kariha haba naceene almushrikuuna kuwa mushrikiinta haba diideen idhaara diin illaah diinka ilaahayoo la muujiya haba naceen hadday rabaane waxa weeyaan ilaahay diinkiisa waa daahirinaya waana muujinaya weeyaan marka yani bilhudaa wa diini alxaqi alhudaa maxaa loo jeedaa diin alxaqna maxaa la yidhaahdaa macno un hal macno mufasiriinta macaani bay sheegaan lakin hal macno kasoo qaadanayna hanuunkan hadda waxaa loo jeedaa maa jaءa bihi الrasuulu salى اllahu عalayh wali wasalam min alأkhbaari الصaadiqa wاliimaani الصaxiixi wاlcilmi الnaafic yani d hanuunka u rabbi sheegayo halkan waxa weeye nabiyullaahi moxamed hadalka uu la yimid oo dhabta ah oo iimaankii saxiixa ahaa ah ama maaragtay cilmigii naafica ahaa ah cilmiga saaxiibkiisa anfacayo labadaasaa loo kaasaa loo jeedaa weeyaan diin alxaqna waxaa la yidhaahdaa waa alacmaalu asaalixatu asaxiixa annaaficatu fi dunya waalaakhira camalka saalixa ah oo ikhlaasna laga helay oo ilaahay loo barax tiray yacni maaragtay mutaabacana laga helo nabiyullaahi moxamed lagu raacay oo saaxibkeeda anfaco adduun iyo aakharaba anfacayo kaasaa loo jeeda marka alhudaa waa muctaqadaadkii diiniga ahaa weeye diin alxaqna waa camalkii oo mutaabacadii ikhlaaskii laga helay macnahaas ayay maaragtay culammadu ku fasiraan marka huwa yani allah alladii allihii weeye arsala diray rasuulahu rasuulkiisa oo nabiyullaahi maxameda bilhudaa caqiidadii iyo tawxiidkii iyo iimaankii saxiixa la soo diray wa diini alxaqi iyo wadiini diinkii alxaqi waa kii hadda aan soo marnay oo kale min idaafati almawsuufi lisifa la yidhaahdaa diinkii xaqa ahaa la soo diray weeyaan diinka xaqaana waa camalkii saalixa ahaaye wanaagsanaayo ikhlaaskii mutaabacada laga helay muxuu rabbi ula soo diray liyudhira inuu muujiyo huwa nabiyullaahi moxamed diinkii inuu muujiyo cala addiini kullihi diimaha soo haroo dhan inuu ka muujiyo ou ka daahiriyo ayuu rabbi subxaanau watacaala nabiyullaahi moxamed sidaa ugu soo diray weeyaan yacni saa'ir aladyaan inuu ka muujiyo hadda diinka islaamka yacni muslimiintu ducafo haba noqdeen hadday rabaan ha taagdar raadeen laakiin diinta islaamku diin daahira oo muuqato oo qofka diin ahaan maanta uu ka dhigan kara inay tahay acdaada xataa muslimiinta way og yihiin weeyaan diin jiro saxiixa inuu yahay waxa kalena ay baatil yihiin waa ay garanayaan marka inuu ku daahiriyo nabiyullaahi moxamed bilxujati waalburhaan xujo iyo maaragtay inuu ku muujiyo iyo maaragtay daliil inuu ku muujiyo haddana wa bisayfi wasinaan ayadana inuu ku muujiyo markii waqtilquwa ay joogaan muslimiinta seeftoodii iyo maaragtay warmahoodii inay ku muujiyaan ayuu maaragtay yani ay yani ilaahay subxaana wa tacala uu rasuulku sidaa ula soo diray weeyaan walow kariha haba naceen almushrikuuna yani wain kariha almushrikuuna dalika weeyaan haba naceen hadday doonaan ballantaas oo ilaahay oo ballan qaaday suuraddan saasuu suuratu tawba ku leeyahy suuratu safi labadan aayadood oo kale buu rabbi ku sheegaa yuriiduuna liyudfi'uu nuura allahi biafwaayihim wallahu mutimu nuurihi walow kariha almushrikuun walow kariha alkaafiruun huwa aladii arsala rasuulahu bilhudaa wadiini alxaqi liyudhiruu cala diini kulli walow kariha almushrikuun labada aayadood laftooda baa lagu soo celiyaa meesha an yudfiu meeshaan suuraddan ay tihi liyudfi'uu wey taasna waya'ba allahu meesha la yidhina wallahu mutimu nuurihi weeyaan saasoo kale odhanaya wey sidoo kaleeto xadiid imaamu axmed oo warinaayo can tamiim iddaari yani tamiim oo tamiim iddaari laga warinaayo wuxuu leeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam layabluganna hada alamru ma balaga allaylu wاnnahaar walaa yatruku bayta madarin walaa wabarin ila adkhalahu اddiinu bicizi casiizin aw bidulli daliilin cizan yucizu اllahu bihi اlislaama wadullan yudiluhu allahu bihi alkufra saasuu nabigeena leeyahay calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay yani diinkan oo diinta nabiyullaahi maxamed ilaahay usoo dhiibay ah amarkan amru diin habeenkii iyo maalinta meeshay gaaraan buu gaaraya habeen iyo maalin meeshay tagaan meesha makhluuq ku noolya bani aadam ku noolya jinni insi ku nool yihiin wuu gaari guri kama tegaayo bayta madarin walaa wabar guri ama dhoobo ka samaysan ama maaragtay dhogor yani maqaar xoolaad lagu sameeyey wuxuu doonaba ha noqdeen yani kama tegayo ilaa wuu gelayaa diinkan diintaa way gelaysaa weeyaan waxayna ku geli bicizi casiizin aw bidulli daliilin ayadoo qofka uu maaragtay casiiz yahay ama isagoo daliila ayay ku gelaysaa cizi oo ilaahay dadka islaamka iyo ahalkiisa uu ku cizaynayo dulli ilaahay kufaarta uu ku dullaynayo marka yani diinkan ballanqaad waaye ilaahay inuu maaragtay dadka gaarsiinayo horeyna ilaahay waa waa maarata waa u fuliyey ballantaas in sha allahu tacaalaana way fulaysaa ilaahay idinkiis markuu ilaahay doono markii dadkeedii la helo ayuu ilaahay siinayaa weeyaan wallah subxana wa tacala aclam